بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونثبت waxaan sugaynaa alkhilaafata khilaafadii waxaan u sugaynaa bacda rasuulillaahi sala allahu alayhi wala aalihi wasalama kadib awalan marka hore liabi bakrin isidiiq aan u sugaynaa radia allahu canh tafdiilan fadilid darteeda oo lahu asaga la fadilaayo wa taqdiiman horumarin darteeda calaa jamiici alummati laga horumarinayo uma kadib licumara cumar ayaan u sugaynaa cumarkaasoo ibn alkhaaabi ah radia allahu canh uma kadib licuhmaana cuhmaan ayaan u sugaynaa radia allahu canh uma kadib licaliyin ayaan u sugaynaa ibni abi aalibin ah radia allahu canh wahum dadkaani afartaani alkhulafaau khulafadii waay khulafadaasoo alraashiduuna hanuunsanaa wala'immatu a'imadii waay a'imadaasoo almuhtaduuna la hanuuniyey wa ana alcasharata tobankii aladiina tobankaasoo samaa magacaabay hum tobankaba rasuulullaahi sala allahu calayhi wacala alihi wasalama rasuulka alleh oo wabashara hum ugu bishaareeyey biljannati jannada nashhadu waxaanu markaa takaacaynaa lahum ayagaasi tobanka a biljannati jannada ugu markaa takaacaynaa calamakii dushiisii shahida ugu markaa takacay lahum ayaga rasuulullaahi sala allahu calayhi wala alihi wasalama wa qowluhu qowlu rasuuli rasuulka qowlkiisina alxaqu waaye wahum tobankaasin abuu bakrin waay midka koowaad iyo waa cumar waay iyo wa cuhmaanu cuhmaan waay iyo wa caliyun cali waay iyo wa dalxatu dalxe waay iyo wa zubayru zubayr waay iyo wa sacdun sacd waay iyo wa saciidun waay iyo wa cabdiraxmaan ibni cawfin waay iyo abu iyo wa abuu cubaydata bn ljarax waay wa huwa abuu cubaydahaasiina amiinu haadihi tan amiinkeedii waaye taasoo alummati ummadda radia allaahu allah ku raala noqdee ajmaciina canhum xaggoodii dheh ajmaciina dhammaantoodii waman qofkii axsana wanaajiyo alqowla qowlkao fii asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wala alihi wasalama u wanaajiyo iyo aswaajihi nebiga xaasiskiisii aldaahiraati oo daahirsanayeen min kulli danasin wasaq kasta xaggiisii iyo wa duriyaatihi nebiga xaasis cilmihiisii almuqadasiina la dahiray min kulli rijisin qurun kasto xaggiisii qofkii hadalka u wanaajiyo faqad bariya huwa ninkaasi wuu beri noqday min annifaaqi munaafiqnimadii xaggeeda beri uu ku noqday wa culamaau salafi salaf culimmadooda oo min asaabiqiina kuwii dhagay ah iyo man kuwii oo bacdahum gadaashoodii ah oo min ataabiciina kuwii raacay ah ahlulkhayri khayrka dadkiisii ah iyo walahari aharka dadkiisii ah iyo waahlulfiqhi fiqhiga dadkiisii ah iyo wanadari nadarkii fiirintii dadkeedii ah laa yudkaruuna laguma sheego dadkaasi ilaa biljamiili mooyaane wanaag waman dakarahum qofkii bisu-in xubaan ku sheego fa huwa mankaasi calaa kayri sabiili waddadii toosnayd hee keyrkeeda ayuu ku sugan yahay ayb musanif raxmat ullah aleh wuxuu leeyahay wa nuhbitu waxaan sugaynaa waxaan u sugaynaa macshara ahli sunnati waljamaca haddaanu nahay wa nuhbitu waxaan u sugaynaa alkhilaafata khilaafadii hee bacda rasuuli illaahi sala allahu alayhi wala alihi wasalama rasuulka alle gadaashiisii awalan marka hore liabi bakrin sidiiq aan u sugaynaa radia allahu canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay ummaddan nebiga gadaashiisii dadkii oo khaliif u noqday kan ugu horreeyo inuu yahay abuu bakrin ayaan sugaynaa waa khaliifatu rasuulillaahi khaliifatu rasuulillaah rasuulkii alla khaliifkiisii waaye khaliif sidiisiina waxaa waxaa khaliif la dhahayaa laba arrimood mid ka mid a markii la helo qof maqan oo meesha ka maqan in la helo qofkii maqnaa marka dadkii meesha si ku dhaafo ninkan joogay muxuu noqonayaa khaliif kii maqnaa ama qof inuu dhintay arrinkii labaad waay qofkan waa dhintay haddii uu dhinto hee gadaashiisii qofkii asaga ka dambeeya ummaddaasi waxu noqdo waa la dhihi karaa khaliif haddii laakiin qofkii aan dhiminin oo uu joogo qof kale asagaan ahayn khaliif ma la dhihi karaa maya taas marka maxaa loo leeyahay oo laba- loo baraarujinaya waxaa la diidayaa khaliifatullaahi in la yidhaahdo hebel hee waa khaliifatullah alla labadii arrimood la soo sheegay mid ka mid ana kuma sifoo waayo soo maha mana dhimanin ma dhimanaayo mana maqana addoomihiisine meel asaga ugu safaray u aadaya ma jirto waa ka warqabaa hawshoodii mana dhimanaayo saas daraaddeed marka lama dhihi karo fulaan hee waa khaliifatullah lama dhihi karo laakiin khaliifatu rasuulillahi waa sah salafka dhammaana ama kutubta islaamka kulligeed way tilmaamaysaa abu bakr inuu yahay khaliifatu rasuuli llahi dadka dhihi jireen salafka way ku buuxdaa way ku taallaa hadda khilaafadda la sheegaya waa nebiga ayuu khaliif ka yahay aa laga wadaa ummaddiisii gadaasheeda gadaashiisa marka wanuhbitu waxaan sugaynaa alkhilaafata khilaafadii bacda rasuuli llaahi sala allahu alayhi wala alihi wasalama gadaashiisii awalan marka hore liabi bakrin asidiq aan sugaynaa radia allahu canhu arrintaasna se ugu sugaynaahe tafdiilan fadlid darteeda lahu liabi bakrin la fadilaayo waayo arrinka koowaad maxaa yeelay ummaddan afdalu hadihi اlumma bacda nabiyiha wa abu bakrin fadligaasi oo hee uu leeyahay darteeda oo muslimiintuna isku waafaqsan yihiin inuu fadligaasi abu bakar uu leeyahay darteed ayaa loo horumarinayaa khilaafadiisina waxay kusunaa ku sugnaatay binnasi walijmaac binnasi hee iyo walijmaaci labadaba nebigana axaadiistiisii waa ku tilmaamay waa laga dareemayaa muslimiintana hee waa isku waafaqeen inuu abubakar eh khaliifu noqdo rasuulka gadaashiisii rasuulka gadaashiisii inuu noqdo khaliif hee waa isku waafaqsan yihiin muslimiintana waa bal waxaan laga soo nagliyay salafka ridwaan ullaahi calayhim ama saxaabada ee inay dhihi jireen saxaabada qaar ka mid a inay dhihi jireen radiyaka rasuulu llaahi sala allahu alayhi waala alihi wasalama lidiinina hee afalaa nardaaka lidunyaana cali bn abi taalib waa laga soo nagliyaa bacd saxaabadana saasay dhihi jireen waana isku raacsanaayeen radiyaka rasuulu llaahi sala allahu alayh waala ali slam rasuulka ilaahay ee kugu raali noqday lidiininaa diinkeenii diinkeeni rasuulka waa koo ayah ee ku raali noqday diinkeeni ayaa ko ayaa kaaga raali noqday waay maxaa laga wadaa salaadii nebiga isaga uu joogo hee isaga u dhiibay muruu ababakrin falyusalli binnaas salaad waa diin idan waxay dhehi jireen radiyaka rasuulu llahi sal ly slama lidiinina afalaa nardaa kuma raala noqonayna miya hee lidi lidunyaana waay adduunyadeeni haddii diinkeeniba rasuulka alle ku raala noqday in adiga hordareer noo noqoto oo noo noo salaada na- naga bixiso adduunyadana adduunyadeedana waa kuga aaminaynaa waa kugu raala noqonaynaa ay dhaheen ay isku waafaqsanaan ijmacan waa ka dhacay axaadiis farac badan tusinaysana way jirtaa abubakar fadligiisii inuu ka fadlo badan yahay ma khilaafada naftirkeeda kaga xag boon yahay anti kale waxaa ka mid ah adilada loo daliishanayo xadiidkii macruufka ahaa oo bukhaari muslim soo saaray min xadiidi jibeer ibn mucim jibeer ibn mucim naag ayaa nebiga u timaaday sala allahu alayh waala alihi wasalam naag ayaa nebiga alayhi salatu salaam u timaaday arrin ayaa kala hadlay markaas ayaa waxay dhahday haddii adiga hee aan ku arkin laga yaabo nafta lama oga meeshii soo joogto aada dhimato maxaan sameeya rasuulka ilaahi waxbaa ii ballan qaadaya saasay dhahday markaasa nabig wuxuu dhahay in lam tajidinii faأtii abaa bakrin u dhahay in lam tajidinii haddii adiga aan iwa- aniga aada iwayso e fatinii ama fatii de fatii abaa bakrin abubakar u tago taas maxay tusinaysaa inaad gadaashiisii ummadda he abubakar u noqonaayo khaliif iyo madaha taasi iyo adili farac badan aad iyo aad u badan ayaa tusinaysa wa taqdiiman iyo horumarin darteeda calaa jamiici lummati ummad oo dhan dusheeda laga horumarinaayo ayaan marka hore asaga ugu sugaynaa musanifku warkaan wuxuu ku radinayaa hee laba qolo labadaasi qolo oo ah hee khawaarij iyo iyo rawaafida rawaafidada iyo khawaarijta ku radinada rawaafidna waxay leeyihiin marka hore khilaafadda waxaa ku habboonaa cali bni abi taalib ay leeyihiin cali bni abi taalib ayaa ku habboonaa ay leeyihiin abubakarna waa dhacay bay dhaheen waa dhacay asaga ma lahayn hooshe wuu dhacay ana abaa bakrin radia allahu canhu qad qadiba alkhilaafata min caliyin bay dhaheen radia allahu canhu ana abaa bakrin radia allahu canhu qad qadiba alkhilaafata ama qad qasiba dheh qad qasiba alkhilaafa khilaafaddu waa dhacay min caliyin radia allahu canhu xaggiisa ka dhacay ayay dhaheen kuwaasi qoolkood ayuu ku radinayaa marka kuwaasi qoolkood ayuu ku radinayaa hoose u dhacay leeyihiin cali ayaa u habboonaa cali ayaa u habboonaa haddii la bedelishanayaan ayagana khilaafadii oo ama khilaafadii nebiga alayhi salatu slam markii tabuuka aadaayey cali intaasi hee dadkii lagu dhaafay hee uu dhahay nebiga hee anta minii bimansilati haaruun min muusa marka nebiga markii dhintay khilaafadda abu cali ayaa ku xaq lahaa xadiid kaas dillo ay dheheen sidaa daraaddeed hee abubakar ma balayn laakiin kolkoodi waa marduud intaasi yar waxay ahayday khilaafo kooban oo nebiga alayhi salatu salaam safarkuusuu aaday cali qalbigiisi hee lagu qawoojinayo asiga waa diidaayay ma ogolayn oo dumarkii ma igu dhaafaysa rasuulka ilaahi oo saxaabtii bahaana jihaad ay aadayn aniga dumarki maana jooga aniga waan baxa u dhahay maya saas maane qalbigiisa lagu qawoojinayo nebiga uu dejiyey saasa jirta waa joogay marka markii soo imaayeen soo laabtayna ee hooshiisii nebiga alayhi salatu salam meeshiisu ka watay taas marka waa muqayada ma aha mutlaqa ma tusinayso khilaafada bacda mowti asaga u xaq lahaa ma tusinayso saxiixatan laakiin qoladaasi goolkoodii waa baatil kuwaasa lagu radina marka uma kidibni licumara ayaa u sugnaatay cumar ibnu khaaab ayaa u sugnaatay khilaafadda uma kidib licumar ayaa u sugnaatay cumar kaasoo ibni lkhaaabi khataab wiilkiisii ahaaday radia allahu canhu asaga ku xiga xaggii fadligana asaga ayaa ku xiga xagga khilaafaddana asaga ayaa ku xiga axaadiidta ku soo aroortay fadaaishiisiina aaday u faraa badan tahay shaarixiga iyo meelahaasi bal yuraajaca aaday u badan tahay aaday cumar u badan tahay fadaaishiisiina idan isaga ayaa ku xiga khilaafadda waay khilaafadiisiina isaga waxaa ku dhacday ee cumar ibn khaaab khilaafadiisii ayadana waxaa ku dhacday hee waxay ku sugnaatay hee bicahdi abi bakrin soo ma dardaarankii abubakar ayaa ku dhacday dardaarankii abubakrin ayaa ku dhacday waayahay muslimiintana haddii abubakar u dardaaramay cumar way isku raaceen way qaateen way ogolaadeen mana diidin waay mana he mana diidin waay uma kadib licuhmaana ayaa u sugnaatay uma kadibna licuhmaana cuثmaan ibn cafaan radia allahu canhu oo sugnaatay dinnuurayn ama dinnuurayn labadii nuur u saaxiibka ah maxaa la wadaa laba nuur oo laba nuur muu lahaa hal dhinacna waa ka nuuraayay hal dhinacna waa ka nuuraayay maa laga wadaa laba gabdhood oo nebi dhalay hal nebi dhalay ayaa isaga ee guursaday laga soo bilaabo nebi aadam ilaa nebi maxamed laga soo gaaro qof hee laba gabdhood oo nebi dhalay guursaday ma jirto ilaa cuhmaan mooyaane arrintaasiina hee nebigii inuu labadaasi gabdhood asiga dhalay cuhma- cuhmaan ku darana waa waxyi min allahi tabaaraka watacaala waa waxyo ilaahay waxyooday markii hore ruqiyaa lagu daray markay dhimatayna umu kulsuma lagu daray ya ayaa lagu daray waay mid kale saddeaad haddii i- ii joogi lahaydeen e waa kugu dari lahay buu dhahay baa Hmm? waayahay alimaam ajuri ayaa si fiican uga hadlaya kitaabkiisii sharca uma kadib licuhmaan ibni cafaan oo sugnaatay asagana cuhmaan ayaa khilaafadii u sugnaatay waaye asagana khilaafadiisii waxay ku sugnaatay hee biikhtiyaari ahli اlxalli wاlcaqdi min ahli الshura cuhmaanna khilaafadiisii waxay ku sugnaatay hee biikhtiyaari ahli اlxalli iyo wاlcaqdi ahlulxalli walcaqdi maxaa wada dadku ummaddu waxna u xiri karo waxna u furi karo waay oo mithili karo ummadda arrimaheedii wixii ayaga isku raacaanna ummadda inta badan ugu hogaansamaysa laga wadaa ahlulxalli walcaqdi waxay leeyihiin culamo iyo mas-uuliyiin kale umaro ayay leeyihiin qabaaisha hee malaaqiyadoodii bay ku jiraan culimmada way ku jirtaa wixii marka qofkaas intaas ka mid ahe isku raacaan waa war oo wax meel maraayo inta badan soo ma culimmadii iyo odayaashii kale haddii isku raacaan arrinkaani e ummadda intoodii kale waa u hogaansamayeen sida badan waa marka kuwii ummadda wax u xiri karo waxan u furi karo oo mailaayo miilaayo waayo oo miilaayo waayo hadda maysa marka dayaan waay dadkaasi biikhtiyaari ahli اlxalli wاlcaqdi min ahli الshuuraa dadkaas u tashadaan waa isku raaceen asagana saasaa ku sugnaatay fadligiisiina aada u badan yahay naftirkiisii cuhmaan radia allahu canhu uma kidib licaliyin cali ayaa u sugnaatay caligaasoo ibni abi aalibin radia allahu canhu ah kadibna waxaa u dambaysay hee cali bni abi aalib ayaa khilaafadiisii u dambaysay taasaa ku xigtay wa taasi ayaa ku xigtay sidaasi waaye oo sida khilaafadda uga kala horeeyeen ayaa fadligana uga kala horeeyaan horta khilaafadda in saas ay iskuga xigeen waa ijmaac waa la isku waafaqsan yahay khilaafadda sidaani inay iskugu xigeen waa ijmaac waa la isku waafaqsan yahay khilaafna kama taagna kulli waa la isku waafaqsan yahay laakiin markii lasoo gaaro cali iyo uthmaan xagga fadliga bayn ahli sunnati naftirkood haddae khilaaf baa ku jira soo maa khilaafe waa ku jiraa waayahay aqwaasha ku jirtin waxaa kusoo marnay caqiidat lwasatiya soo maa asheekh islam ibn taymiya raxmat ullah calayhi e waasitiyadaas oo ka hadlay muxuu dhahay lakina almasalata alati yudalalu lmukhaalifu fiiha masalat lkhilaafati soo maa وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله ينقص عمرنا قيدة الوسطية سداسي وايا سداسي وايا وهم أفرتان لصوشاقي الخلفاء خلفاء دي وايا alkhulafaau waaye khulafo waaye khulafo waa kuwa hee mid markii tago midka kale haddii meesha imaanayo oo u kala dambeeyo waaye ummadda xaggeeda liannahum yakhlufuuna min qab man qablahum min asxaabi alwilaayati wayatuuna bacdahum khulafo saas laga wadaa khulafo maxaa loo dhahay limadaa sumiya alkhulafaau khulafaa waxay leeyihiin liannahum yakhlufuuna ayaga way khaliifayaan man qablahum dadkii ka horreeyey ayaa khaliifayaan oo min asxaabi alwilaaya wilaayada hee dadkeedii ah wayatuuna way imaanayaan bacdahum kuwaas gadaashooda ay imaanayaan saas wahum ayaga alkhulafaau way khulafadaasoo alraashiduuna hanuunsanaa alraashiduuna waa jamcu raashidiin الراشد هو المتبع للحق السائر على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم راشد وجمع الراشدون وجمع الراشدين الراشد هو المتبع وامدك راعيه للحق حق راعيه السائر كسعناه على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك هي طريق سدشي سكسعناه يا لنا الراشد خلفاء الراشدون ويابا وحكم عويبه صفات يا كسفه nabiga alayh slat slam xadiidkii cibaad ibni sariya facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i alraashidiin waa afartaas waayahay waa afartaasi waaye afartaas culimmadu waxay kale ka hadlaan khilaafatu xasan ibni ali ibni abi aalib khilaafatu xasan ibn ali ibn abi aalib khilaafatu alxasan ibn abi ibn ali ibn abi aalib ay ka hadlaan asiga khilaafadiisii aawe khulafaa rashiduun ku jir miya waa khaliif wa ahaa markii aabbihiisii la dilay lamaa qutila abuuh xasan markii aabbihiisii la dilay hee oo radi allahu canhu lamaa qutila abuuhu caliyun ama caliyun lamaa qutila abuuhu caliyun caliy ma ms caliyin lamaa qutila abuuhu caliyun caliyin naayulfaal oo ah abu markii lamaa qutila abuuhu caliyun markii la dilay radi allahu canhum baayacuuhu dadkii way la baayactimeen bilkhilaafati ay kula baayactimeen markii aabihiisi la dilay cali ah hee dadkii waxay la baayactimeen wiilkiisii oo ah ali wiilkiisa waa xasan xasan xasan hooyadiis yaa faadima waayahay markaasay dadkii la baayactimeen laakin almru lam yastaqim lahu laakiin markii dambe arrinka uma toosnaanin asaga hee fatanaazala can alkhilaafati walwilaayati ila mucaawiyata radia allahu canhu wa ilahin almad ftanaazala waa ka tanazulay waa ka degay can alkhilaafati khilaafadii wاlwilaayati wilaayadii ilaa mucaawiyata radia allahu canhu mucaawiya xaggiisa uga degay maxaa saas u yeelay xukna lidimaaءi اlmuslimiina wajamca likalimatihim waay ma jeeda xuknan ilaalin darteed lidimaaءi اlmuslimiina muslimiinta dhiigagoodii inay isku dhacaan iyo wajamcan kulmin darteeda likalimatihim kelimadooda kulminaayo darteeda ee watanazuli xaqi taas maxay ishaaraysaa nebiga alayh sala slam hadalkiisii u dhahay ina bnii haadaa sayidun wiilkaygii oo kan ah waa sayid walacalla allaaha ilaahay waxaa laga yaabaa an yuslixa inuu hagaajiyo bihi ay bisababihi asaga sababtiisii bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiina ujeeda laba kooxood waaweyn oo muslimiinta ka mid ah taas ayaa marka ayay ahayday marka khilaafo kooban oo lix bilood ahayd sooma sidaa soo marnay lumatlitiqaad lix bilood keligeed ayuu ahaa waxay kale ka hadlaan culimada bes markii ay joogaan hee khaliifatu cumar ibnu cabdilcaziiz khaliifatu cumar ibni cabdilcaziiz ay ka hadlaan bacd culamaai waxay dhahaan khamisu khulafaaءi الraashidiin bacd culamaa waxay dhahayaan cumar ibn cabdilasiis e khamisu khulafaaءi الraashidiina khulafaa الraashidiin koodii shanaad afar he afartii hore waaye yaa lagu xijinay dhahan cumar ibn cabdilcaziiz waaye culamada qaar ka mid ayaa saasay dhaheen laakiin hee culimada qaar way diideen maxaa yeelay mucaawiya hee ayaa ka soo horeeyo xagga markii la fiirsho e dad saxaabada xaggeeda dhinacood markii la fiirsado cumar iyo mucaawiyaa fadli badan shaka kuma jirto mucaawiya fadli badan maxaa dhacay waa saxaabi mucaawiya saxaabi cumarna waa taabici idan saxaabi fadligiisii ma gaari karo cumar si kasta cadaalad u sameeyo ma gaari karo saxaabigaasi mucaawiye ah e fadligiisii sidaa daraaddeed waa laga fiican yahay ay dhaheen in la yidhaahdo waa khaliifatu lkhaamis culamada qaar laakiin way sheegaan imaamu shaafici naftiisa waa laga soo naqlinaya arrinkaas laakiin culamada qaar way diidayaan maxaa yeelay mucaawiyo ayaa ka fadli badan sidaa daraaddeed idlaaqaasi waa laga fiican yahay saasuu ogow walaimatu aimo waaye kuwaasi aimidii waaye wahum alkhulafaau raashiduuna i walaimatu aimidii waaye aimadaasoo almuhtaduuna la hanuuniyey aimadaas oo la hanuuniyey culimada waxay ka hadlaan meeshan markii la joogo oo kale he uruqu ihbaati lwilaaya uruqu ihbaati alwilaaya wilaayada hee sugiddeeda la sugaayo waddooyinkeed waddadee lagu sugayaa markii la rabo in la sugo la sameeyo madax iyo amiir iyo mas-uul markii la rabo in la sameeyo see lagu sugaa ayay dhahayaan maa hiya uruqu ihbaati alwilaaya ayay dhahayaan waa su-aal jawaabteedu waxaa waaye afar ayaa lagu sugaa afar nooc ka mid ah mid ka mid a afar shay mid ka mid a lagu sugaa kow annasu awalan annasu nasa lagu sugaa nasee ayaa lagu sugayaa faidaa warada nasun biihbaati lwilaayati liaxadin tahbutu lahu waay faidaa warada haddii soo arooro nasun nas biihbaati lwilaayati wilaayadii sugudeeda ku soo arooro liaxadin qof loo sugo hee tahbutu lahu tahbutu wilaayadi lahu ninkaas waa u sugnaanaysaa axadkaas waa u sugnaanaysaa sidii abubakar oo kale soo maa haaniyan alijmac ijmaca waay ijmaca markii u dhaco waa ku sugnaanaysaa faidaa ajmacat اlummatu calaa shayin habata bihi waay faidaa ajmacat اlumma ummaddii markii iswaafaqto calaa shayin shay dushiisa isku waafaqto habata bihi bishayi shaygaas waa sugnaanayaa labadaba yaa yaa u kulantay abubakar soo maa labadaba waa ijmacan waa dhahay nasna waa yahay haalian alcahdu dardaar waay ballan faidaa cahida alkhaliifatu liaxadi min bacdihi tahbutu lahu alkhilaafa waay faidaa cahida haddii uu dardaarmo alkhaliifatu khaliifadii oo khaliifkii hore liaxadin qof u dardaarmo min bacdi gadaashiisii tahbutu way sugnaanaysaa lahu mankaasi ee axadkaasi alkhilaafatu khilaafadii oo sugnaanaysa raabican alhalabatu awood awood alhalabatu awood waayo waayahay faidaa halaba shaksun shakso haddii oo gaalib noodo wastawlaa qabsado watawadadat اlumuuru lahu umuurtiinu isku diyaariso habatat way usugnaanaysaa lahu asna alwilaaya wilayada waa usugnaanaysa faidaa halaba shaksun shaks haddii gaalib noqdo wastawlaa qabsado watawadadat اlumuuru umuurtiinu isdiyaariso ukhducdo lahu asaga arrimihii dhan ay u khuduucaan asigi hee u hoggaansamaan fabatad lahu lwilaaya wilaayadii hee waa u sugnaanaysaa ayadana waa ijmac xaafid ibnu xajar fatixulbaariga mujalladka hee saddex iyo tobnaad awalkiisii ay ku soo naqlinayaa ibnu bataal war soo guuriya ijmac inay tahay arrintaas ninka qofka haddii u qabsado ummad waxba ku qabsado u khuduucdo ummaddii iyo arrimihii hee lictiraafo waxa waajib ah in loo hogaansamo amirkaasi waa sugnaanaya ijmac waay ibnu xajar raxmatulla aley fatxulbaariga fitanta baabkeeda markii uu joogo ka hadlaya ayuu keenayaa majaladka saddex iyo tobnaad waa soo naqlinaya warkaas ijmacda waayo intaasoo ka hadlan marka wa ana alcasharata tobankii aladiina tobankaasoo samaa magacaabay hum tobanke rasuulullaahi sala allahu alayh waala alihi wasalama oo wabashara uu bishaareeyey hum ayaga biljannati janno ugu bishaareeyey nashhadu waanu markaa takacaynaa anagana lahum qoladaas tobanka biljannati janno ayagu markaa takacaynaa calaa maakii dushiisii oo shahida uga markaa takacay lahum ayaga rasuulullaahi sala allahu alayh waala alihi wasalama rasuulka ale wa qowluhu nebiga hadalkiisiina alxaqu xaq waay nebi maxamed warkii dhahana waa xaq waay wixii asaga ugu markaa takacay janna anagana waa ugu markaa takacaynaa waay waayahay wahum tobankaasiina abu bakrin waay ibnu abu bakar waay abu bakrin asidiiq waaye wa cumaru cumar ibn khataab waaye wa cuhmaan ibn cafaan waaye wa cali ibn abi taalib waaye wa talxat ibn ubaydillaahi waaye wa zubayr ibn cawaam waaye wa sacd ibn zayd waaye wa sacd ibn he abi waqaas waaye wa saciid ibn zayd waaye wa cabdiraxmaan ibn cawf waaye wa abu cubaydata ibn اljaraaxi waaye wa huwa abu ubayd ubayda abu cubaydatana amiirun amiinu haadihi tan aaminkeedii waay taasoo alummati ummad ah likulli ummatin amiinu amiinu hadihi ummah ayuu dhahay nabigu tilmaamayba radia allaahu allah ku raali noqday canhum dhammaan canhum xaggoodii ajmaciina he tobankan keligood miyaa casara dadka jannada loogu bishaareeya intaan keliya miya maya oo maxaa tobankan le loo sheegay hal xadiida lagu jamciyey lagu sheegay waay mooyaane way badan yihiin dadka jannada looga bishaareeyey ama inuu ahlu janno ay yihiin la sheegay way badan yihiin waay waayahay waxaa ka mid ah bilaal waxaa ka mid ah sacd ibni mucaad waxaa ka mid ah xukaasha waxaa ka mid ah caaisha waxaa ka mid ah khadiija way badan yihiin marka laakiin tobankaani hal hadiidka lagu sheegay sidaa daraaddeed ayaa looga jamciyey ama loo loo sugay waa meesha uu tilmaamaya musanifku raxmatullahi caleyh waman axsana qofkii wanaajiyo alqowla qowlka fii asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh waala alihi wasalama waman axsana qofkii wanaajiyo alqowla qowlka fii asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh waala alihi wasalama u wanaajiyo iyo wa aswaajihi xaasaskiisii qoolku u wanaajiyo xaasaskaasoo addaahiraati kuwa daahirsanaa ahaa min kulli danasin wasakh kasto xaggiisi ka daahirsanaa wa duriyaatihi nebiga ilmihiisii iyo ehelkiisii hadalku u wanaajiyo duriyadaasoo almuqadasiina la dahiray min kulli rijisin qurun kasta xaggiisii laga dahiray hee faqad barya huwa mankaasi min annifaaqi ku beri noqday saddex sinfo waay meesha musanifku wuxuu ku tilmaamayaa saddex sinfo saddex kooxood kow saxaabu nebi sal slam waa horta qofkii hadalku wanaajiyo oo aan afligaadaan ku samaynin waayahay iyo aswaaju nebiy waa saddex ay labo nebiga xaasiskiisii maxay ahaayaan wixii loo yaqaana nebiga xaasiskiisi mee waay mee waay nebiga xaasiskiisii saddex sagaal eh mashhuurka kuwii markii dhimanaayay ayaa sagaal ah ku wada mas mashhuurka way aba sad mashhuurka maaway marka oo nebiga xaasiskiisa la dhihi karo meeg way intii nebiga xaasiskiisa waaye la dhihi karo meeg way shagaala intii aan sab imise ka dhintay kuma dhinanin xaasiskiisii maxaa la dhihi karo mada hay koob iyo toban waay koob iyo toban waay wacadaduhunna ixdaa cashara imra'a waay koob iyo toban xaasas ay ahaayeen laakiin waqad tuufiya sal alay slam can tiscin minhunna markii dhimanayan sagaala ka dhintay laakiin intii oo asaga xaasiskiisii ah ee ama asiga ka dhintaan ama asiga ka dhintay ama ayaga ka dhintaan dheh ama ayaga ka dhintaan ama asaga ka dhintay waay kawaasa laga wadaa waayo marka ayagaasi waaya kuwa labaadna kooxda saddexaad duriyat nabiy sal lay slama nebiga ilmihiisii waaye kulligooda ilmaha iyo haasaska laisku darayn waxay isku soo noqonayaan aalkiisii soo maa aalkiisii way noqonayaan oo asiga u dardaaramay in si gaar ahaan looga warqabo si gaar ahaaneed looga warqabo faqad barya qofkaas wuxuu beri ka noqday min annifaaqi munaafiqnimo xaggeeda ayuu beri ka noqday wa culamaau salafi salaf culimmadoodii oo min asaabiqiina kuwii horumaray ah oo tagay waay iyo waman qofkii oo bacdahum culamaau salaf ka dambeeyey oo min ataabiciina ah kuwii raacay kuwa hor waay ahlulkhayri kheyrka dadkiisii ahaayeen iyo walathari raad dadkiisii ahaayaan waay iyo wa ahl khayri walathar athar macna wada axaadiistu iyo wa ahlulfiqhi fiqhi dadkiisii ahaayeen iyo wanadari fiirintu waay istinbaad ayaa laga wadaa nadarka waxaa laga wadaa istinbaadaat ladilla n adillada waxaa masaa'il lagala soo baxo ayaa laga wadaa nadarka iyo wanadari dadkiisii ahaayeen hee laa yudkaruuna laguma sheego ilaa biljamiili wanaag mooyaane wax kale laguma sheego dadkaas maxaa dhacay maxaa yeelay hee culimmada waa warahatul ambiyaa warahatul ambiyaa waxay ximbaarsan yihiin diintii alle laga soo bilaabo saxaabada laga soo gaaraayo xadda aan joogno zamankeeni wixii culamo ah oo lagu kalsoon yahay oo ahlusunna waljamaaca ah hee dhammaan laguma sheego ilaa biljamiil ama ha horeeyaan ama ha dambeeyaan saasaa la rabaa culimada ilaahay sharcigiisa ayaa soo ximbaartay marjiciga ummadda ayagan waay dadka ummadda badbaadinaya waa ayagan waay ummaddan dadka ugu fadlo badan waa ayaga waay asheekh islam ibnu taymiya raxmat ullahi aleyh wuxuu soo naqlinayaa hee oo ibnu abilcizina sharxiisii kusoo naqlinaya ummaddan dadka ugu fadli badan culimadaadi waay ummadihii hore dadka ugu shar badan culimadooda waay ummadihii hore dad ugu shar badan hee waxay ahaayeen culammadooda ummaddaanna dadka ugu khayr badan culammadeedii idan culimmadaan ma sahlana culimmadeedii ma sahlana asbaabteeduna waa sheegaya ayib idan dadkaasi marka culimmadaasi ana khayr lagu sheego e dadka fifiican culimmada dadku waxay ku sheegayaan waxaa loo yaqaana ahlulbidca waay e ahlulbidca hee waxaa ka mid ah qofka xumaantiisii waxyaaba lagu garanayo alwaqiicatu alwaqiicatu biahli lahar wa ku dhacayaan culimada waa lagu sheegaya culimada waa la ixtiraamaya waa la qiimaynaya waa la ixtiraam waa la ixtiraamaya waa la raacaya wixii daliil hee ku qaateen laakiin taas ma aha macnaheeda in zallaadkoodii macsuum waaye ma bagafayaane wax allaal wixii ay dhahaan waa lagu raaca hataa zallaadkoodii ma aha taas haddii oo dadaalana zalla ka dhacdana waa ijtihaaday wuxuu leeyahay hal ajar haddii asiibana laba ajir uu leeyahay qofkan hadalkiisiina mar walba waxaa loo bandhigayaa nusuusta aqwaalu lculamaa'i yus ya ya wax ku dara aqwaalu lculamaa'i yustadallu laha walaa yustadallu biha maxaa laga wadaa abubakare hee daliila loo raadinaya sheekhaa saasuu dhahay oo muxuu haystaa warkaas maxaa u daliil al dhaha laakiin laa yustadallu biha lagama lama daliishanaayo wixii rabaha ayagoo waxay asaga daliishaday aan la fiirinay asaga ma dhahe ha aayad ha khilaafsanaado warkiisii xadiid ha khilaafsanaado hee waa la qaadanale lama dhahaayo laa yustadallu biha lama daliishado daliil ma noqonayaan laakiin warkiisa daliila loo weydiinaya fain waafaqa qowluhu addaliil waa la qaadanaa wain khaalafa qowluhu addaliil waa laga tagayaa maa mina ilaa raadun wamardudun ilaa saaib hada raadun wamardudun ilaa saaxib hada alqab yaa dhahay malik ibn anas imam dar hijra idan saas way laa yudkaruuna laguma sheego culimmadaasi ilaa biljamiili wanaag mooyaane waay saas way waa la jeclaanaya waa la qiimaynaya waa la ixtiraamaya culimmada waay kuwa dhintay iyo kuwa nool banta waa man qof allaala qofkii haddaba dakara sheego hum culimmada bisuu'in xumaan ku sheego qofkii culimmada hee sheego ku huso ku sheego ayib humaan ku sheego fa huwa mankaasi calaa kayri sabiili waddadii toosnayd keyrkeeda dusheeda ahaaday ayr sabiil asabiil maxaa way waddada toosan keyrkeeda korkeeda u ahaaday oo waa qaldan yahay oo waddadii fiicnayd waa ka leexday waddada fiicnayd waa ka leexday maxaa yeelay culimmada in loo laabto marjici waayo in loo laabto marjici waayo maxaasintoodii in la sheego waayo marka hore culimmada waa marjic mar labaad culimada maxaasinteedii in la sheego waay mar saddexaad addabu can alculamaai ala rabaa la difaaco culamada ya addabu can alculamaa asaalixiin e ayaa la rabaa idan laguma degdego ma sahlana culimada waxay xumbaarsan yihiin ilaahay diinkiisa ayaga qofkii ku jeesjeeso ama istihzaa ku sameeyo muxuu ku jeesjeesay ilaahay diinkiisii qisadii macruuf waa taqaanan oo kitaaba tawxiid kusoo marnay qoladii hee ay dhaheen maa ra'aynaa midla quraa'inaa arqaba butuunan haya wa alsana ya allahuma sta ya ya ya ya akrina he haye maa ra'aynaa midla quraa'ina ya لا أكذب السنن لا والله يا وأجمنا عند اللقاء أرغب بدوع تقديم حقوق سميسي الأخير ما أركين قراديني أو كلا وحكو مركي وح لعنا يكو على الواوين عنتدي عنايا ما بدك سمام ما بدك كان بو سيلا وح عنايا نده كو هاي لبو markii la sheekaynaayana wax ka been badan maan arkin bay dhaheen markii cadowga lala kulmana wax ka fulaysan ma arkin bay dhaheen kelimadaasi maxay u sababtay inay gaaloobaan cudurdaar ay bixiyeen waddadaa ku daalnay oo waa iska baashalaynay qul abilaahi wa aayaatii warasuulii kuntum tastahziuun laa tactadiruu halis waaye culimada in ixtiraamo waaye ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء على عليهم السلام ونقول النبي واحد أفضل من جميع الأولياء الله سبحانه وتعالى